بسم الله الرحمن الرحيم الحمd لله رب العالمين والصلاaة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد نبي المي وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا ولا تجعل فيma علمتنا وبالا علينا bal waxaan ku jirnay sulxii xudaybiye umuurihii kuba tacalluqsanaa umuurihii sulxa asaasigaa iyada waan soo maray xudaybiye wixii ku tacalluqsanaa waxaanan ku yar joogsanay xadiid uu lahaa sahl uu lahaa sahl ibnu xunayf oo iyadu waa beri dambe laakiin wuxuu soo qaaday sulxan iyo bal umuurihii xudaybiye kaba warramay dagaalkii sifiin markii uu dhacayay tii baa kolley riwaayaadkii baa inoo socday mid baan soo aragno duruqdii kale ayaa inoo dambaysa waa kuwan wuxuu uhi musanifku raximah llahu tacaala xadaana abu quraybin moxamed ibn اlcalaa-i wa moxamed ibn cabdillaahi bn numayrin qaala xadaana abu mucaawiyata can ilacmashi can shaqiiqin qaala samictu sahla bna xunayfin yaqulu bisifiina bal markii horeba abu waail ninkan shaqiiq magac kunyadiisa laynoo soo sheego abu waail buu ahaa imikana waa kan magaciisii shaqiiq ibnu salama kan weeye oo sanadka intiisa dambe wuxuu yihi markaa shaqiiq samictu waxaan maqlay sahla bna xunayfin min sahl ibna xunayf baan maqlay yaquulu xaal uu ku qowlayo isagoo dhan bisifiina sifiin iyadoon kuba sugannahay waa sifiin dhexdeeda nagoo joogna ayuha nnaasu dadow itahimuu waxaad tuhumtaan ra'yakum ra'yigiina tuhma oo ra'yigiinan imaka sulxan la hadal qaada iyo bal arrintan heshiiskiiyo hala wada hadliyo taxkiimka aad diidantihiin ee u arkaysaan inaanay waxani uu qaldan yahay ama aanu toosnayn taas ra'yigiina caynkaasa idinla toosan balkaa tuhma inkastaba wax naftii ku culus haba noqoto ee laakiin suluxii caaqibadiisii waxaa la rajaynayaa inay khayr noqoto ee ra'yigiinan aada diidmada aada diidantihiinba arrintan ee idinku culus tahay ra'yigiinu idinla toosan yahay dee ra'yigiinu yaanu idinlaba toosnaan waxa weeyaan bal ra'yigiinan arrinka jaamilkaasa tuhma wallahi baan ku dhaartay laqad ra'aytunii waxaan is arkay oo ta'da iyo n markaa ya-duba waa shay keliya ku wada dhacayaan oo faacilkii iyo mafcuulkii baa maanta wax keliya ku wada dhacay oo khasaastii afcaal afcaal lquluub yowma abi jandalin maalintii abi jandal ayaabaan is arkay walow anii anigu astadiicu haddaan karayo an arudda inaan celiyo amra rasuuli illaahi sala allahu calayh wasalam rasuulka ilaahay amarkiisii aan diido oo on dee dagaal iyo waxaasun aanu qaadno haddaan taa karayo dee arrinkii rasuulka ilaahiyo subaxii nalamu toosnayn oo uu nagu cuslaa markaa la radadtu waan celin lahaa haddaan taa karayo waan celin lahaa buuli kolley xadiidkii horeba xalay ama dariiqii hore waa ti aynu soo maray waxoogaana arrinkaas iyo wuxuu naftiina tuhma imikana ra'yigiina tuhma waa isla midu waa aragtidiinan ah in maanta waxaan loo yeedhay ee taxkiimka iyo jaanibkan sulxiga tilmaamaya aanay toosnayn idinku aa u arkaysaan waxaan fiicnayn saa daraaddeed aad diidantiin oo kale balkaas ee waxa weeyaan ra'yigiinuna kaba dhigina inuu toosan yahay tuhma taasba wey yowma abijandalna waa yowma alxudaybiya kolley wuxuu maalintii abujandal kaba dhigoonu maalintii xudaybiye u noqonaa meelihii ugu mashaqada badnaa muslimiinta ugu dhibta badnayd ayaa qadiyada abujandal ay kaba mid ahayd abujandal waa saxaabi kunyadiisan aada ugu shuhroobay magaciisa xalay markii cusaadii aan kaba soo hadlayna qureysheed waa tan nidhi ninkana magaciisu waa islaamu alcaasi baa markii hore la odhanayay waana ina markaa suhayl ibnu camrin suhayl ibnu camrin baa dhalay waa nin islaamay makana joogay uu xidhxidhnaa aad baa loo dhibay oo aahaartii tacdiilkaa kaba muuqatay waktigaa ay muslimiintu soo degeen xudaybiye rasuulkii ilaahay ayuu islaamtii uu kuba xidhnaa kala soo baxsaday isagoo laakiin quyuuddii jiidanaya wixii ay ku dabreen ay ku silsiladeeyeen wuu siniqsanayo taasuu buuri iyo meelihii la soo maray dariiqii ugaba soo baydho isagoo quyuuddiina ay ku xidhan tahay ayuu muslimiintii soo gaadhay isagoo dee waana ninkaas aataartina ay kaba muuqatay ninkan quraysh caqdi xaggeeda kaba socday ee rasuulki ilaahay salawaatu ullaahi wasalaamu calayh mufaawadaadka intuu la galay waktigaas heshiiska la gaadhayna waa aabihii suhayr bnu camrin taas buu ahaa xadiidkan qadiyada suluxan iyo xudaybiye ku tacalluqsanna bukhaari baa muslim aad buu u kooban yahay xadiid dheer baa jira oo musr ibnu makhramiya ay warinayeen marwan ibnu lxakam oo kitaabu shuruud uu bukhaari ku soo arooriyo qisada guud ahaan min awalha ilaa akhiriha ay kuba dhan tahay waxaana xadiidkaa bukhaari kuba sugnaa markii uu soo gaadhay isagoo dhibtaasna ay kaba muuqato ayaa suhayl oo aabihii yidhi haadaa awalu maa uqaadii calayka waxaan kugulaba heshiinayee ah inay heshiiskoodu waa kan ah ciddii xagga iyaga ka timaadaha la soo celiyay kii ugu horreeyey ka baweeyey waxaan arrinkaase sulux kuula gelayo oo ah inaad celiso rasuulkii ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu caleyh saa saxiixa bukhaari ku sugan muxuu yihi inaa lam naqdi lkitaaba bacdu weli dee heshiiskii ma dhammaan oo ujeedadu baa wixii dambe mooyaane kani waktigan arrintani heshiiskii weli iyo kitaabka qoraalkiisii qoraalkii inooma dhammaan oo macnaa kani kuma jiro weeye deetuu yihi wallahi laa usaalixuka abadan haddaba waxaan kugula fii amrin arrin aan kugula heshiinayaaba ma jirto markuu mawqifkaa joogsaday baa sida saxiixa bukhaari ku sugan baa rasuulka ilaahay ku yihi ajizu lii macnaa kan iidah isagu ka codsaday shardigii waa jira rasuulka ilaahayna mabda-iyan waa kaa u aqbalay kan iidaayo kan ka soo reeb wuxuu yihi maa ana bimujizihi lak anigu mid ogolaanaya oo ku sii daynaya maba ihi markaasaa rasuulka ilaahay muxuu ku celiyay balaa tafcal may eesaa sameeyo taa nin ninkaleis la odhanayeen maxabsinoo la socdo isagana waftigooda kaba mid aha markii horena rasuulka uba yimi kaabaa yihi bal qad ajaznahu laka laakiin muu aqbalin arrinkiibaa deeta rasuulka ilaahay ku yihi isagaa dee abaadandalow sidaasaa jirtee sabir ilaahay baa faraj kuu yeeli doona ninkii abaadandal baa deeta wuxuu markay dee taa noqotay ayuu dhawaaqay oo uu yihi ya dee ma waxaa lay celinayaa ruux muslima ne gaaladii iyagoo icadibaya lay celinaya taas baa muslimiintii dhib weyn iyo culays weyn ku keentay iyo mashaqo adag oo dee arrintii ay u arkeen dulinimo la aqbalayo dee ninkan dhibta haysatayba waana markaa cumar bilaabay hadalka inuu rasuulka ilaahi u yimaado sadee kuba sugan oo uu yidhaaho miyaynaan xaq ku sugnayn iyaguna baatil ku sugnayn taas bay ahaydba ninkii waa la celiyey waxaa riwaayaadka qaarkood yani saxiixa kuba sugnaan min bukhaariya kuba timi in cumar isagii ag joogsaday oo u yihi abaajandalow inamaa waxa weeyaan waa gaalo inamaa damu axadihim ka dami lkelb midkood dhiiggiisu waa dhiigga aygoo kale seeftiisina waa u dhaweynayaa ujeedadiisna waxay ahayd inuu seeftan intuu la baxo aabihii kurta ka gooyo aabihiisan laakiin muxuu yihi isaguna markuu hadalkan la yihi walaakina arajula dana biabiih aabihii buu ku bakaynay oo isaga xulaa seeftii u yar dhaweynayaa leeyahay la baxo waa dhiigkooda waa dhiig aye arrintaasba weye markaa taas baa deeta yowmu abijandal baa lagu magacaabay ninkii iyadoo dee dhibtaasi jirto taas heshiiskan iyo cahdigana jiray rasuulka ilaahay doonay inuu bal taas lagaba daayo laakiin uu yeelin aabihio waa la celiyey laakiin ilaahay markii dambe sidii rasuulka ilaahay yidhiba faraj baa ilaahay u furay oo nin kale oo iyagii kaba mid ahaa abubasiir la odhanayaa ka soo baxday laakiin markii madiine lagu noqday weeye rasuulka ilaahay buu yimi laba nin bay soo direen oo yidhaaheen cahdigii ee shardigii rasuulkii ilaahayna uu dhiibay ninkii gacantu ka geliya waa nin madiine ay ugu yimaadeen oo markii ay la noqdeen inay madiinaba kaba dheerayd ayaa dee midkood ku yidhi dee waana laba dad isla wada mid ahaa ayuu yihi hebelow seeftaadu aad baa way ufiican ka fiicana seeftaadiyo deetu isagiina intuu seefta galkiisau dhahaayo waa taasoo waa jira aduu seeftiisii bu ammaano bal itus buu yidhi oo iidib markuu dhiibay buu isagii dilay ninkii ayuu dilay markuu dilay baa kii kale cararay oo isagoo ordaya ayuu madiine galay oo rasuulkii ilaahay masjidkii ugu tagay yihi saaxibkayna waa la dilay ana waa lay dilaya abubasirna u daba socdaa u daba socdaa markaas baa rasuulkii ilaahay hadal yidhi wayl umihi mifcala xarbin law kaana lahu axad anaa hooyadii hoogeeda waa nin dee dab shidaya eh hadduu cid leeyahay ninkii wuxuu gartay haddana in la celin doono un seeftiisiintu kaasu iska baxay oo uu iskaga baxay madiine oo meel xeed ku tegay abujandal iyo raggii caynkaasa xidxidnaada markay maqleen ayay iyaguna ku biireentay baxsadeen ba halkaa madiine ma imanayaan o ini waa la celinayaan dumarkii baa ilaahay yidhaha celinina suurat lmumtaxina markay dee ay timi inaa cuqbat bnu abi mucayd iyo ay loo yimi iyadina ayaa ilaahay yihi ha celinina kol haddaa ku ogaataan ida jaءakum lmuؤminaatu muhaajiraatin famtaxinuuhuna fain cabidtumuuhuna muؤminaatin falaa tarjicuuhuna ila kufaar shardigu xaggaas qaybtaa ilaahay baa buriyey markay halkaa isku urursadeen ay koox noqdeen wax ahli oo iyagiyo quraysh udhexeeyaa ma jirto ayaa maxay sameeyeen markay safar ay leeyihin oo shaam ku socday inay muslimiintii waa amni baa ka dhexeeye safar ay leeyihin ay arkaan ba halkiibay u joogsadaan oo wixii way ka qaadaan oo waxay dirayaanna way dilaan ugu dambayn bay iyaga idhaaheen usoo codeeyo ilah nimanka soo xareeyo inaga soo hooye sidaa fariskii ilaahay ugu yeelay abubasirna rasuulka ilahay walaaqdiisi way gaadhay saa ka madaxa kooxda halkaa isku urursatay laakiin isagoo ay m iskababestiay gaadho wax filaya ee wuu dhintay iyadoo rasuulka ilaahayna amray inay soo galaan abubasir ninka saxaabigaas haddaba tan bay ahayd oo wuxuu leeyahy yoomkaas isagoo leh muslimiintii ay uraddu ila lmushrikiin magaaladii baa lai celinayaa iyagiina arrintani ay kuma cusrayn iyagoon cumraysan oo halka ka laabmaya iyagoo shuruudahan ay u arkayeen dee inay iyaga dullinima ugu sugantay la aqbal tiiba deeta yowma abijandal haddaba wuxuu leeyay maalintii caynkaa tahay rasuulka ilaahay markuu subaxan aqbalay ee uu heshiiskana dee la galay iyagii haddii aan karayo in rasuulka ilaahay amarkiisaa diido oo de aan iskaba diidnoon aqbali weyno waan samayn lahaa taas ee laakiin dee taas annaga waxbaa noo muuqdo waxaan u arkaynay waxaan wax dullinimo inay tahay se caaqibadii maxay noqotay ilaahayba fatxi inuu ku magacaabay oo fatuuxaadkii ka dambeeyeyna sabab inay unoqoto caaqibadu khayr bay noqotay haddaba halkanna wuxuu leeyahay wixii laynoogu yeedhayo aan ku sabirno oo waaba sidaa xudaybiya sulxeedii uu khayr u noqday kana khayr baan rajaynaa caaqibadu inay noqotee ra'yigiinan diidmadaa kaa tuhma oo bal ka joogsada marka wuxu uhi wallahi baan ku dhaartee maa wadacnaa maanaan dhigin suyuufanaa seefaha iyaga calaa cawaatiqinaa degaha iyaga korkooda maanaan dhigin ilaa amrin arrin xaggii dee nagu yimi qab weligayaba ilaa ooma dhigno amar dee waxa weeyaan arrin nagu timi aanu dagaal u gallo oonu seefaha yaga qaadano ashalna bina ay afdayna bina ilaa makaanin sahli meel dee waxa weeyaan aan banaan ah sahlan dabacsan ayayna gaadhsiinayeen seefahaasi oo dagaalkii ujeeddadu caadibo fiican iyo nasri iyo waxaan mahadino ayaan kuma gaadhaynay ashalna binana waxay isticaaraadda dee ashara macnaa waa nazala fi makaanin sar waa meel aan buur ahayn oo banaan oo dee ciideed iyo dhulkeed jilicsan yahay buu degay marka macnuhuna waxa weeyaanuun cidhiidhigii iyo shidladii aanu ku jirnaynu sababteed u qaadanay seefahan ayaanu ka baxaynay oo saca iyo meel wax sahlan iyo arrintaas baanu u baxaynay oo ujeedada guul baan helaynay caaqibaan helaynay dee cidi fiican nasri wax fiican bayna gaadhsiinaysay taasi oo wixii bal matalan aanu ilaahay baa nasrigana siinaya guushana siinaya arrin fiican oo sahlan oo dee saca iyo matalan aanu cidhiirigii kaga baxnaanu ku gaadhayno ilaa marka ilaa salna bina waxay deena gaadhsiinayeen un weeye waa istacaaray taa kaba tahay baan leenahay meeshii alisaal waa alifdaa ila aw nusul ila makanin sahli min alard ee macnuhu wuxuu weeyaan alkhuruuju min ila saca min adayq wa ila leyni min ashidda oo shidadii iyo ciriirigii baanu kaba baxayna weeye ilaa asalna bina ilaa amrin arrin nacrifu aan garanaynoonu mahadi noo fiican ilaa amrakum hadi arrinkiina mooye waayo waa fitno muslimiinta dhexdooda taalay dhibtii ay badnaatay dilka uu batay dee marka la eegana dad issilsilaya waa dad muslimiin ahun ee bal matalan midba dee xujadiisana leeyahay wax sheeganayo oo bal matalan taas buu leeyahay arrintiis kalba markay meel aan la awdaba siday noo dambaysa dhib kale ayaa nagu furmaysa shiddo kalea nagu furmaysa oo anaa ujeedadu natiijo mayna fiican oonu ka gaadhnay seefahan la qaatiyo dagaalkii la qaatiya ma jirto bal markaa kaalinka kale ha la eegu leeyahy ilaa amrakum haadihi amarkuna waa arintan dagaalkii markaa joogay la dagaalamayo dee fitanda muslimiinta dhexdooda dhacday lam yadkur ibnu numayrin ina numayri muu sheegin ilaa amri qad macnaa laba sheekh buu muslim leeyahay moxamed ibn alcalaa iyo moxamed ibn cabdillaahi ibn numayr waa labadaas weeye ibnu numayrku sheegayana waa moxamed haddaba riwaayada moxamed ibn alcalaa ilaa in ma wadacnaa suyuufanaa calaa cawaatiqinaa ilaa amrin qad ilaa intaas laakiin ibnu numayr oo kale maa wadacnaa suyuufanaa calaa cawaatiqinaa ilaa asalna bina ilaa amri nacrifio intan ah ilaa amrin qad isaga riwaayadiisa kumay sugnayn welina duruqdu way noo socotaa wuxuu uhi imaamku raximah llahu tacaala waxadaanaa cusmaan bnu abi shaybata waisxaaqu jamiican can jaliilin isxaaq iyo cusmaanba jaliil ibnu cabdilxamiid bay xadiiskan ka warinayaan maxaa waxadaanii abu saciidin ilashaju qaala xadaanaa wakiicun kilaahumaa can ilacmashi abu saciidna waa sheekh saddexaad oo muslim leeyahay bal ragga kale ee umuhaad kalena waa u sheekh oo sheekhyadii ay ku kulmayeen buu kaba mid yahay ama ay dee ka wada wariyeen cabdillahi ibnu saciid baana la yidhaahaa horeynuu saarayna dee kuyadan iyo buu markaa mashhuur ku yahay marka kilaahumaana waa wakiic ibnu ljaraax iyo jariir ibnu cabdilxamiid labadoodaasi can ilacmashi bihada lisnaadi ee acmashna waa tan marka dhaweyd aan soo aragno waa can shaqiiqin can sahl wa fii xadiisihima wakiic iyo jariirba xadiiskooda waxaa ku sugnaa ilaa amrin yufdicuna markii hore eeg abu mucaawiya acmash ka warmayey ilaa amrin qabtu ilaa asalna bina baanan soo aragnay iyaga waxaa riwaayadooda labada dambe ku sugnayd wallahi maa wadacnaa suyuufanaa calaa cawaatiqina ilaa amrin yufdicunaa intaas bay iyaga lafdigoodu ahaa yufdicunaana macnaa na argagax gelinayo weeyo arrin dee aada u foolxun ama aada u dhib badan nagu ridaya markanu taa anagoo kaba dagaalamayna aan seefaha yaga qaadano arrin aan garanaynaan gaadhi jirnay wax dee lamahadiyaan gaadhi jirnay laakiin arrintani dee kolba meel unbabay dhib ay ka imanaysaa kolba meel marka la yar toosiyaba meel kale ay wax kaba furmayaano waa se laftiga inoo dambeeya markaa yufdicunaa macnu waa maxay sooxaaf macajarba halkan idhaah yuuqicunaa fii amrin fadiicin afdacahu macnaa awqacahu fii amrin fadiic arrin aada u adag dhib leh ayuu ku riday weyo waxay nagu ridaysaa oo bal umuurahan me markay dee aanu u qaadano seefaha iyaga arrin nagu yimi oo shiddo iyo adag loo aada u fool xun ee waa waxaanu gaadhaynay taa uu kaba cabire ilaa asalna bina ilaa amrin nacrifu laakiin kani waa ka duwan yahay oo wuxuu ka cabiraa alfadiic waa ashadiidu fi lqubxi weeye wanaxwi waxa u foosha xun ama xagga marka la eego qubxiga iyo ama argagax iyo waxyaalaha aada usii daran kaas baa fadiic amrun fadiic la yidhaah ama faduuca kaas buu noqon haddaba ilaa amrin markaan seefaha iyaga u qaadano ilaa amrin arrin xaggii yufdicunaa na argagax gelinayo oo shiddo iyo dhib adag naguma ridayay dee waxaanu ku arrintii way isbedelaysay arrin aan garanaynaan gaadhaynay nasri iyo caatibo fiican baa imanaysay laakiin arrinkeenani maanta waa ka duwanya waa fidno muslimiinta dhexdooda kuba sugan وxadثnي إbrahيم بن سعيid الجwhري qال xadثna abو أsامة عن mالك بن مqوl عن abي xصيn can abi wailin qaala weli xadiidkii baa inoo socdaa suhayl waana dariiqii ugu dambeeyey sahl ibnu xunayf ayaa inoo socda ee sifiin maalinteedii uu sheegay walow dee calaaqa u ama arrintaa hore xudaybiya uu soo qaatay abu xasiinkana horesan dee marar kala duwan usoo maray xa'du way fatasantahy saa inoo wada xarakaysanee xusein lama odhanayo marka la eegana in magaciisan mooyaan ama kunyadiisan mooye magacyada kale suuradan le kitaabka ku sugan waa xuseynuun ee ninkan baa xasiina waftax abaa xasiinin ay cusmaana bal ninkaa xadiisa kor dhow bay leeyihiin cusmaan la yidhaaho ee abaa xasiin kunyadiisu ay tahay inta kale xuseyn bay noqon hadday kunyo noqoto abu xusein bay noqon cimran ibnu xusein iyo amtaashi ee waa magacan waa keli oo waftax abaa xasiinin ay cusmaan ciraaq alfiyadiisi bal abuwaail kana waxaan arkaynaa un magacii kolla kunyadiisii baan arkaynaa wuxuu yihi qaala samictu saala bna xunayfin bisifiina yaquulu xaalu ku qawlayo itahimuu ra'yakum calaa diinikum arrinku ra'yi uun maaha ra'yigaagu inay kula toosnaado maaha dee xagga diinta markay noqotona diintu waa waxaa nusuustii iyo shareicadii ee ra'yi maaha oo sidii caribbaad iyo daalibaad u daa-uud bay kuma sugantahay low kaana diinu bira'yi lakaana maala ashfal lkufi awlaa bilmasxi min aclaahu diintu hadday ra'yi un tahay say ruuxa deello tahay ay tahay kufka xaggiisa hoose ayaa in la masaxo kaga budnaan lahaa xagga sare macnaa muxuu uga jeedaa ee qofkii waa wax lugtii la gelinayo isaga dhulkii baa lagu soconaya marka waa tan oo maydhigii halkiisii buu galay lugaa la maydhayo masxigii waa tan oo sunno uuba yahay wax rasuulka ilaahay inoo jideeye yahay dee taas oo kale haddaba maxaa haddaan ra'yiga iyo eegno meeshan dee dhulkii qabanayse boor kale ama wasakdal iyo waxyaalaha in la masaxo ayaa ka horeyn lahayd dusha sare oo in la masaxo rasuulka ilaahayna muxuu sameeyey dushuu masaxayay markaa kufkii eeg dusha ayuu ka masaxayay haddii ra'yi arrintu ay tahay qofka xaggiisa lada masaxayna halkaasaa dhulkii qabanayso boolkii watiya taase ayaa ra'yigu keenayay inay ka mudnaato dusha oo la masaxo dee markaa diintu ra'yi maaha maaha taas bal imika laakiin ra'yigoodani waa dee ra'yiga jaanibkaa sulxidiida ahaa dagaal waday waa kuwii taxkiimkii in badan oo asxaabtii ali taas diidanaa bal markii dambe wixii khawaarij keenay inay baxaanba cali ama amiir almu'miniin ciidankiisii ka dhex baxaanay gooni u baxaanay afkaartii qaldanayd ee adkayd ee takfirkeyd laba yimaadaan arrintan bay haydba oo tan baa dee taxkiimkii iyo diidmadeedii haddaba markaasaa wuxuu leeya itaniu ra'yakum calaa diinikum falaqad ra'aytunii waan is arkay yowma abi jandalin maalintii abi jandal walow astadiicu haddaan karaya an arudda amra rasuulillaahi sala allahu calayh wasalam jawaabtii waan qadaraynaa bal riwaayadii hore maxay ahayd la radadtuhu baa inoogu sugnaa halkan jawaabtii un baa xadfan dee qur-aankana way kusoo noqnoqotaa bal sharaxay inoogu sugantahay dhowr aayadood oo qur-aanuu soo qaadanayo lowdii iyadoo taasoo jawaabteedii ay maqan tahay oo kale macnaa la facaltu waan samayn lahaa ama la radadtu sa laftigii hore bay inoogu sugnaa haddaad maalintaa karayo ujeedadu sulx in khaasatan qodobadii qaarkood inay laabmaan maalintaasoonae cumraysan oo halkaasun lagaba noqdo in waxa weeyaan ruuxii iyaga muslimiinta kamid ee ka yimaada iyagii loo celiyo waxyaalahaasi waxay qaadan kari lahaayeen bay ahayd oon u arkayn wax toosan inay tahay deeba aanay u arkayn u arkayeen inaanay toosnayn e haddana caaqibadii iyo wixii wax ka fiican baa meesha yimo ahaydba haddaba maalintaa haddaan karayo inaan rasuulka ilaahay diino amarkiisa aan celiyo waan kari lahaa arrinkuna waa saa uu sharaxaba xagga hore kusoo idhina way dadkiibuu ku sabir siinayaa aqbal siinayaa sulxan iyo taas buu leeyahay caaqibadii wax fiican bay noqotay markii horena annaga waanu karhaynay imikana waxaa la karhaya waxaa la rajaynayaaba inay wax fiicani kaba yimaadaan ee ra'yigiina diidmadiiyo taasiya bal dib ugu laabmo kaa tuhma ibraahim bn saciid jawhari baan soo dhaafay horaa kitaabka waan usoo aragnay waxaan usoo dhaafay raggan aan idhaahno umuhaadka ayaa ama raggan culimadan lixda ayaa wax ka wada wariyey waa sagaal ee kolbay tolon ka dhigaan culimada qaarkood sida ibnu naasiriddiin iyo ninka tobnaadna ninkan bay ka dhigaan ibraahim ibnu saciid aljawhari markaa shan waa la hubaa inay wax ka wariyeenoo waa muslim iyo afartan asxaabu sunan waa sheekhoodii laakiin bukhaari baa iskhilaaf jiraa oo barhkood baa dee nin meesha yimi waa ka wariyay yidhi kuwana may ee kitaabka kuma sugnay leeyihiin oo markaa de haddii la idhaaho toban sheekh bay ka wada wariyeen sa ibn nasiridiin oo kale shecirkiisa alrawaa kamdu tantin can mashaa'ikhi cajrati ee jawhariga buu kusoo daray oo bal matalan haddaba laakiin markaan idhaahno bukhaari taas oo kale ayaa iskhilaaf jira intooda kale waa caadi oo way ka wada wariyeen o bal waa misaas laakiin maha riwaayadiina ugu horeysa horeyna usoo aragna waa adigu marka falaqad ra-aytuni marka wuxuu yihi ma fataxnaa maanaan furin oo minhu waa arrinkan waa amarkooda weeye maanaan furin waxaana uu halkan sharaxa uu sheeku leeyahay damiirkan minhu waxaan u celinaynaa qawlkiisii itahimuu ra'yakum oo macnaa waa ra'yigoodan dee kala duwan ama arrinkoodan markaan wax ka hagaajino anu meel kaba islaaxinaba maa fataxna fii khusmin waa jaanib iyo dhinac ila infajara waa dilaacayaa ama waxa weeyaan dee waa furmayaayoo calaynaa korkia korkanaga minhu isaga xaggii khusmun jaanib kale ayaa nagu furmaya oo markan meel wax ka yar awnaba meel kale ayay arrintii ka dilaacaysa ay kaba furmaysa waa shidada iyo dhibta aan dhammaanayna muslimiin dhexdooda bal damiirka waa kaasoo sidaasuu leeyahay sheekhu meel kale oo loo celin karaa ma jirto taasaa sharaxa inoogu sugane halkan cibaaradan ama fataarta khusmin waa jaanib iyo dhinac weeye fataxna waa sidan baa muslim ku sugan bukhaari laakiin waxaa ku sugnayd maa sadadna eg maa fataxnaa muslim weeye bukhaari waxaa ku sugan maa sadadna waxaanuu qaadiciyaad sheekhu ka soo noqonaya ama sharaxa qaadiciyaad kuba sugan arrinkan muslim inoogu sugan ee maa fataxna wuxuu leeyahay ama waa kalad raawi ka dhacay ama waa taqyiirun dee barhkooda ay taqyiiriyeen ee sawaabku waa sida bukhaari oo macnaha eg wuxuu qaabilayaa infajarada ayuu qaabilayaa ee infajara iyo fatxigiina isla mid bay noqonayaane macnuhuna waa suu yahay oo markaa haddaan sidaa bukhaari inoogu sugan aan ku laqbayno waa sida maqsuudka maxay noqon maa sadadnaa maanaan awdin minhu waa arrinkan fii khusmin dhinac oo marka dhinac ka islaaxino ka hagaajino an arrintiisii awdno ilanfajara dhinac kale waxa uu furmayaa oo uu dee markaa kaba dilaacaya unoo dhibta ay kaba iman calayna korkanaga khusmun minhu weeye minhu isaga xaggii khusmi waa jaanib kale ayaa kaba furmaya taas weeye macnuu oo waa dhibtan aanay taa hore wax la garanayay u baxayeen caaqiba fiican bay yeelanaysa arrintani waa arrin sii burgaysa un buu leeyahay markaan dhinac wax ka toosino ama wax laga awdaba ee la yidhaha dhinacan baa dee bal markaa arrintii islaax kaba yimiba dhinac kale unbaa shiddo kale iyo dhib kale ay kaba bilaabmaysaa kalley qolinkiina sharaxaysana dee mooye haddaan isku midnahay alkhusmu horta khadu way damisantay waa guud ahaanba maha qolada sharaxawne marka wuxuu uhi wakhusmu kuli shayin darafu wanaaxiyatu xagga luqada ee khasmi waa ruuxii doodayay midka iyo labada iyo saddexda iyo intaba khasmi baa la yidhaahdaa hal ataaka naba-u lkhasm de waayo mid wax ka badan bay ahaayeen oo asalkiisu malaa master buu ahayo marka jamaciisii iyo mufradkii iyo musanihi lafti keliya ku wada dhaca taasi khadaa fadxisan laakiin khusmi marka la idhaaho shayga khusmu shay waa dhinaciisa daraftiisa buu leeyahay oo washabahahu bikhusmi eeg halkaa maxaa idin taala idinka aniga waxaa ii taala washabahahu bikhusmi alriwaayati saasaa ii taala ya taas waa saxan weeye waa noocaasa saxan araawiya riwaaya maqolooyinka riwaayada waa saxanaysaan waa khada sheekana maha wax ka dhacay maxay tahay bikhusmi raawiyati raawiyadna waa teen soo maro raawiyada awrkan la dhaansado soo maa laakiin asalkiisu wuxuu ahaa qarbadkan ama misaadada taas bay ahayd haddaba iyadaa marka dee dhinac kabad imaka iyadiibaa daraftiidan ayay khusmi kaba cabiraan waa dhinaceedan oo wuxuu ku shabahayaa arrinkoodii kolba meeli ay dhibi ka imanayso haddii meel laga yar awdo oo meel kale ay wax kaba furmayeen in raawiyada waaba haantii ama qarbadkaas oo kale oo darafteeda biyi ay ka dayntahay markaa dilaacdo biyi ay ka daadanayaan darafteeda ay kaba daadanayaan wainfijaari may min darafia aw bikhusmi alghiraarati waalkhurji halkaasna sidaasaa dabdigu uu noqonaya alghiraara iyo alkhurji way isku dhow yihiinoo waa joowaanka jawaanka oo kale ama waxaan raashinka laguma gurto taas baa khiraarana waa laydha khurjina way noqona khiraaj lagu jamciyo haddaba in iyadna waa isla dee raawiyadii bay isku dhow yihiinoo waa khusmigeeda waa dhinaceeda ujeedadu waa markay wixii oo xidhnaayo waxay kugu jireen baa meel ka dilaacayo markaasa wixii ku jiri daadanayaan taas bay kaba cabiraan oo arrinkan ama looba isticmaalaan alxaadiisata inoogu sugani waxay daliil utun inay banaan tahay gaaladii in sulux lala galo haddii laakiin muslimiintii masraxa ay ugu sugan tahay weeye oo marka ay masraxa ugu sugan tahay de waa wax lagu ijmacsan yahay cinda alxaaja e laakiin kolley dawaaif culimada kamida waxay idhahdaan haddii heshiis lala gelayo si aan jihaadkina meeshiisii uga bixin oo wadcigu aanu taas u noqon ee ugu badnaan muddadan lala heshiinaya waa inaanay toban sanood ka badnaan barhkoodna afar bay kaba dhigaan bal laakiin waxay yidhaha maalintii sulxii xudaybiya intii hudnadu iyo ay ahayd inaan la dagaalamin ee lagu heshiiyey baa toban sanadood ahayd waa intii ugu badnayd haddaa riwaayo afarina way jirtaa markaa badkood intaa lagama badna yidhaah dee imaam malik oo kale iyana isagu wuxuu leeyahay un xad ma laha e kolba waa siday maslaxadu ay markaa wax badan iyo wax yarba hadday maslaxa ku sugan tahay musaalaxadu way imanaysaa de waanataa rasba xasba ra'yi limaan buu kaba dhigan وxadثna نصr بن عali الجhdmiy xadثna khاld isaguna sheekadaa sagaalku kamid ahaa جhdmi qال xadثna khالd بن الحاrث qال xadثna سعيد بن أbي cruبة عن qتاadة أن أنس بن مالك xadثhm aنس بن مالك baa u waramay waa qتاade iyo de dad kaloo la joogay oo qaal wuxuu yihi لma نزلت markay soo degtay إnaa فتحna laka فتحا مبيnا ليغفira laka الlه ilaa qowlihii laga gaadhayo fawzan cadiiman oo de waa dhowr ka aayadoodee hore markay soo degtay marjicahu rasuulkii ilaahay laabankiisii iyo noqodkiisii min alxudaybiyati xudaybiya uu kasoo laabnay oo xudaybiye dhexdeeda kumay soo degin markii la noqdee madiine lagu noqday baa ay soo degtay suuraddu markaa bajnaan bay barhkood yidhaahaan kuwa kuraaculgamiim meel kuwa juxfa yidhaahaan suxaafid kaba cabirana waa meelo isku dhow dhow meelahaas adugu waa tii dee xaggaas welina aan madiine loo dhowaan laakiin dariiqa lasii socday bay soo degtay wakti habeena da markii ay soo degtay ayuu faqaala wuxuu ihi rasuulkii ilaahay de waa tii aynu soo marrayna cumar inuu u yeedhay oo uu ku dul aqriyey waayo cumar dadkii arrintan ay ku cuslayd fahmin ah u arkayay dullinimo in la qaatay ayuu kaba mid ahaa berigii dambe wuxuu idhahaaba acmaal kala duwan buu sameeyey rasuulka ilaahay siduu maalintaa ula hadlaya arrintiisiya bal si ilaahay ugala dhaafataa faqaala laqad unzilat waxaa la dejiyey calaya korkayga aayatun aayad iyo axabu ilaya xaggayga looga jacayl badayon anugu ka jeclay min addunya ama saxway ha marjicahu min alxudaybiyati walxaal iyaga saxaabadii yukhaalidhum uu dheehayo alxusn muruga iyo walkaabatu kaabaduna waa dee ruux inkisaarka ruuxa ama dee marka murugadii iyo hamigu kaba qaalib noqdo waxaa kuba yimaada kaabo un laba yidhaahe haddaba dadki iyagoo murugaysan waxay la murugaysnaayeen cumradii ay markii hore islahayn maantaa soo dawaafaysaan umay suurtogelino waa taa la soo celiyey shuruudihii qaarkoodna waxay u arkayeen inay dullinima iyaga ugu sugan tahay oo balkaa in laga dagaalamay doonayeen iyagoo arrintoodu in la dagaalamo nimankan la kala baxo bal maalan iyagoo taas murugadaasi ay hayso oo ay noqdeen dee rasuulkii ilaahayna ay markii dee uu isagiiba xalaaloobay iyagina ay xalaal noqdeen oy walxaal qad naxara uu qalayna rasuulkii ilaahay salawaatu ullahi wasalaamu caleyh alhadya bilxudaybiyati ayuu faqaala yidhi markay suuraddaasi soo degtay ama laqad unzilat waa la dejiyey calaya korkayga aayatun aayad hiya axabu ilaya aniga xaggayga looga jacayl badan anuu kaba jeclay min addunya jamiican adduunye oo dhan horta waaba qur-aan oo adduunye oo dhan wax la baaldhiga maaha gees kalena maxaa ku sugan bishaaraad badan rasuulka ilaahay salawaatu ullahi wasalaamu caleyh liyakfira laka allahu maa taqadama min dembika wamaa taahar makfirada caamka wayutima nicmatahu iyo nicmadii oo ilaahay uga taam yeelayo iyo dee fawskaas iyo iyadoo suuradda dhexdeeda ilaahay subxaana watacaala maqaanin badan iyo futuuxaad iyo waxyaala uguma ballan qaaday bal waa umuuraan arrinkan oo dee fatxiba ahaa oo waayo inaa fataxna laka fatxan mubiinan xalay baasaan soo marnay waa sulxan xudaybiya ayaa fatxi u ahaa isagaa fatxigii maka sabab u ahaa isagaa hordhac u ahaa markay laabmeenna ilaahay subxaana watacaala wakaan mawcadakum allahu maqaanima kaiiratan taakuduuna facajala lakum haadihi markay laabmeenba iyagoon habeenna joogin ayaa khaybar loo baxay khaybarna waxaa tegayn dadkii xudaybiya cid kale ma ay raacin waa dadkii xudaybiye kaba yimi baacatu ridwan halkaas iyagaa khaniimada iyagaa dhulkaa yeeshay oo loo qaybiyey oo iyagaa markii ayaaman bay joogeen de way noo dambaysaa in yaroo qarad markii loo baxay qaswo yaroo qarad la odhanayay taasune markii dambaba xaggaasaa loo baxay oo de waa ilaahay maqaadinta iyo fatigaa kale ee uu soo dedejiye ugu ballan qaaday fatigii weynaana waa u dambeeyeyba dee kanaana fatiha dadkiina waa kuwa markii dadkii dagaalamaye de markay isugu yimaadaan dad kala cabsanayo un ahaa cidi aanay wada hadlaynin markii la isdhex galee la wada hadlay nin kastoo caadila oo islaam loo bandhigayba waa islaamay oo taasna de waaba iyadaa fatxigii weynay lahayd haddaba tii buu leeyahay waa umuuraha ay kulansatay adduunye oo dhan waxaan ka iyadaba kaba jeclahay وxadثna cاaصم بن التaymiي qال xadثna معتmr qال samعtu abي abيna وسlayman بن drkان التaymi qال waa taaبع abه qال xadثna qتاadة qاaل samعtu أنس بن مالك وxadثna بن المصنى qاl xadثna abu daud abu daudkani waa abu daud الطyaalsي imaamkii la odhanayay sulayman ibn daud ibn jarud abu daud الطyaalsي qal xadثna hmaamun hmaamkana waa hmaam ibn mنbه maaha waayo uu ka dambeeya hmaam ibn mنbه abu hurayreya buu ka warinayo waa taabici waa hmaam ibn yaحya اcawdi وxadثna cabd بن حmaydi qal xadثna yuنس بن محamedi qal xadثna shaybاn جamيiعا عن qتاadة عن أنس جamيicana inta uu leeyahay ee markii hore سlayman iبن تaymiya waan soo aragnay lakiin labadan dambe wey waa hmaam iبن yaحya iyo shayban labadaas atmia markaa naحwi ayaa labadooduba waxay ka wariyeen can qتاadata can أنس نaحو xadيiث iبن أbي caruubata xadiidkii iبن abi caruube ee kale iبn abi caruuba waa kii raqamku inoogu soo bilaabmay ee matnigiisa aan soo aragnay ee naصr iبn cali اjadmi sheekha bukhaari sheekha muslim u ah kii oo kale weeye de kaasna waa kaan soo laqbay inaan kala soo baxnay baabاlwafaaءi bاlcadi bal xudaybiyaan halkaas ayaan kaga baxaynaa baabاlwafaaءi bاlcadi oofintii la oofinayey cahdiga ayuu baabkiisii yahay وxadثna abubكر بن abي شhaybة qال xadثna abu usاmة عن الوليد بن اجمي عن الوليد بن جuمayع qال xadثna abu الطفyل qال xadثna xudayفة بن اليماni qاala snt horta adigu nin keliya mooye waa dadkan soo arki jirnay abubكر بن abي شhaybة abu usاmة حmad بن usاmة wlid بن جumayع wlid بن cabdاللahi بن جumayع baa la idhaayo جumaycani waa awowgii taas waana nin sikaara taabiciin kamid oo taabiciinta raggii ugu yaryaraa weeye xadiidkan iyo xadiid dambeeyo aada u dambeeyo waa kitaabka akhirkiisa dee mala waa kitaabka adu kitaab sifaat ilmunaafiqiin labada xadiid buu kitaabkeenan kuba leeyahay oo kitaabkeenan hore markaa umaynaan soo arag xadiid kalea u dambeeya abutufaylkani waa saxaabi aada u yar oo camir ibnu wasila laba yidhaaho weeye abutufaylkan imika halkan horena kitaabka waynu uguba soo aragnay meelana uu inooguba dambeeyaayo dee sifaadka rasuulka ilaah iyo markaan gaadhno axaadiisu warinaya ayaa kuba sugan aad buu u yaraa laakiin rasuulka ilaahay uu arkay waxna waa kaa inoo soo naqliyey inoo soo wariyey waxaana arrinta uu leeya kale ay tahay asxaabtii rasuulka ilaahay salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh waa ninkii ugu geeri dambeeyey asxaabtao dhan waxa weeya ninkii ugu geeri dambeeyey abutufayl camr ibnu wasilata weeye dee marka la eego boqolkiiyo labadii buu dhintay waa la yidhaha lakiin aqwaasha ka ugu dambeeya boqol iyo tobankii hijradii buu dhintay macnaa uu iyo dee waa in waktigaas hijrada dabadeed buu dhasho dee kulle malaa boqolunbuu ku dhowaa waxa ay tahay uun boqolkii boqol iyo tobankii hijraduna habeenkii rasuulka ilaahay yidhiba dee uu lahaa saxaabadiisa habeenkiinan cidda dhulka korkooda ku sugan waxbay matalan dee ka noolaanayaa ma jirto marka boqol sanadood looga joogo habeenkan waktigaa boqolkii sanadood baa waktigaa buuxay cid ka dambeysay oo dee saxaabadii rasuulka ilaahay may jirin markaa saxaabi kaloo xadiidka kasii warinaya waa saxaabigii jaliilka ahaa xudayfat bnu lyamaan isagu waa saxaabi aabihina waa saxaabi oo imika aban arki doonaa dikriga aabihii aabihii dagaalkii uxud baa lagu dilay muslimiintaana si qalada u dilay oo uu ka dambeeyo mar dambuu soo galay markan xaaladu ay qasantay jahwareerku jiray markaas baa deeto ayay muslimiintu khada ahaan ayay u dileen oo uxud dadkii lagu dilay ama shuhadaa uxud ayuu aabihii kamid yahay alyamani xagga marka la eego magaciisa kitaabku inooguba iman doonaa alyamanna markaa waa laqab uu leeyahay badh baa culimada waxay idhaahaan waxaa alyaman loo yeli asalkoodu waa reer cabsi qabiilo najdi degi jirto badnayd weeyaan oo cabsi la odhanayay oo dee kolley bal matala xarbigii daaxis iyo qabra qoladii kale ay dee dagaalamayeen iyaguba ay isla reerka ahaayeen waa ka de qabaisha adigo adigu mashhuurkeeda a carbeed weeye oo cantaro ninkii la odhanayay bal matala reerkoodii marka walaa reerahooda ayaa waxbaa dhacay ama dhiig buu asiray iyo dhiig iyo waxyaalahaasaa laga yaabaa inuu galay markaasuu madiine yimi oo reer cabdilashal waa reer aws kamida waa sacd ibnu mucaadiyo jiribkoodii ayuu xilfi la galay halkan buu dooga markaa qoladoodii baa dee nimankan madiine degana walow aanay markaa yamanayn asalkoodii baa yaman ahaa markaasay alyamani taa u yidhaahaan waa siday bacdigood yidhaahaan bacdina waxay yidhaahaan abtirsiintiisa dambe ayuu kuba jiraa ee magaciisa waan arki doonaa xaaladiisuna taa weeye waxaana halkan sharaxay uguba sugan muxadisiintu dee isticmaalkooda alyamani oo nun bay u dambaysiiyaan waxaana laakiin dee sawaabku ama sida saxiixiya xaggii luqada waa alqaadi alcaasi iyo wixii la mid ahaa alhaadi iyo lakiin intaba kutubtan xadiidka alcaasi camr bn اlcaasi ya-dii lama socoto in shadaad ibn lhaad ama ibn lhaad oynu in badan soo araragno iyadna ya-di lama socoto alyaman waa tad aan aragno san baa iyaga muxadisiinta agtooda iyo isticmaalkooda ku badan ya-da in la gooyo laakiin ismigu markuu al aanu lahayn sax ya-diisa waa la gooya aanu mansuubna ahayn mansuubna ahayn waa ismi naaqasa laakiin markuu al leeyahay qiyaaska muxuu keenayaa in ya-dii la daayo oo alyamani alcaasi alhaadi alqaadi saas labadha qiyaasku waa taas ama sina uu leeyihin saasaa saxiix laakiin isticmaalkii muxadisiinta ay tani kuma badan tahay qaala wuxu uhi xudayfa maa manacanii iima diidin an ashhada inaan xaadiro bedran dagaalkii beder inaan ka qayb galo ilaa ani anigu kharajtu waan baxay ana wa abi an i aabbahay xusaylun waa magaciisa xisrinna way yidhaahaan xusayl lawaabatan aabbahay xusayl iyo anigaa baxnay iyaguna malaa beder bay ujeedeen iyo rasuulka ilaahay bay kuma socdeen qaala wuxu uhi fa akhadanaa waxaana qabtay kufaaru qurayshin quraysh gaaladoodii ayaa qabtay qaaluu waxay yidhaaheen oo ay ku yidhaaheen iyaga inakum turiiduuna inakum idinku turiiduuna waxaad doonaysaan muxamadan ama ainakum turiiduuna muxamadan muxamed baa u socotaan faqulnaa maa nuriidu may anagu kuma soconnaanu nidhi maa nuriidu ila lmadiinata madiinuun baan kuma jeednaaye anagu isaga uma socono fa akhaduu minaa waxay naga qaadeen dagaalkuna weli ma dhicin cahdallaahi ilaahay ballankii iyo wa mihaaqahu way dhaariyeeno iyo mihaaqiisa adag lanansarifana ila lmadiinati de haddii kale waan isdilaynaa weye ina madiine xaggeeda aan u gadoono walaa nuqaatilu macahu aanaan la dagaal gelin taasay cahdi naga qaadeen oo de iyaguna way u dhaarteenoo inaanay ku socon oo bal matalan dee waa de kolley waa inay iyagii naftoodii bay kuga badbaadinayeen arrintuna waa arrin dagaalo alxarbu khadca saan soo maray ama alkhad khadca haddaba taasay balla naga qaadeen inaan madiine iska qabano naan isaga maciisa aanaan la dagaal gelin marka faatayna rasuul اlahi salى الlahu عalيه wasalam rasuulka ilaahi baanu u nimi faakbarnaahu lkhabara warkii baanu u sheegnay cahdiga ay nimankii naga qaadeen iyo tii baanu u sheegnay qaala markaa faqaala rasuulka ilaahay oo dee isagu cahdiga saynu soo maray laa yakdir iyaga cahdi u galay isagu maahay lakiin koodii wuu ilaalinaya insarifa iska taga madiina iska qabta nafyi lahum waanu u oofinaynaa bicahdim cahdiga ay idinka qaadeen iyo ballankaa waanu u oofinaynaa wanastaciin llahi ilaah baanan kaalmaysana caleyhim korkooda oo dee dagaalkan aan la dagaalamayna ilaah baan kaalmaysanaynaa idinkana iska socda cahdigoodii waan u oofinayna taas baa rasuulka ilah yihi salawaatu ullahi wasalaamu caleyh walaakan xadiidka wuxuu leeyahy waxyaalaha inoogu sugan horta jawaazu lkadib fi lxarb markay dagaal noqoto dee beentii inay banaantao kollay meelo saddexoo rasuulka ilaahay dee balxadiidkii waxa weeyaan dee taasuu kuba yimi bal saxiixa kuba sugan bay taasi kaba mid ahayd haddii wuxuu leeyahay tacriid iyo sarbe ay suurtagal tahay fi lxarbi xataa iyadaa beentii caddayd ka mudan dee way banaan tahay oo dagaalkii uu banaan yahay dee waxaa kale lamida marka dad la heshiisiinayo ama qoyskiisi aanu u burburin zawjkii haweenadiisii oo kale iyo kolkol waxyaalahaasi bal gurigii loogu hagaajiyo waxaa kaloo inoogu sugan alwafaa bilcahdi waa baab kastuu baabaysnaaba cahdigii in la oofiyo marka halkan baa sheekhu masalooyin buu inoo soo naqlinaya ama masalo wuxuu leeyahay ruuxii gaalo hadday gacanta ku dhigto waa asiir la qafaashay gaaladii baa cahdi kaga qaaday ballan bay kaga qaadeen inaanu ka baxsan eeg way dhaariyeenba ma ballan bay kaga qaadeen inaanu ka car ka baxsan xaalku miyuu cahdiga intaas u oofinaya muxuu ka yeelayaa halkan wuxuu shaaficiya abu xaniifiya reer kuufa dee kolley waa abu xaniifiya asxaabtii wuxuu kaba soo naqlinaya laa yalzamhu dalika bal mataa amkanahu lharabu harab taas waa dee cahdigaasi ma laazimaye hadduu u suurto galo inuu baxsado uu ka baxsanaya imaam malik buu kasoo naqlinaya waa laazimaya cahdiga ha ilaaliyo san rasuulka ilaahay ba uba ilaaliye masale ama arrin kaleo itifaaquu sheeku soo naqliyo wuxuu leeyahay wاtafaquu calى anahum low akrahuuhu faxalafa an laa yahruba halkaa aniga walaa yamiina calayhi baa ii taala hadalkiina markaas dee xasiilaba ma yeelanayo wowdan baan jirin aniga ii qoran horta oo markaa muxuu noqonayaa wاtafaquu calى anahum low akrahuuhu faxalafa an laa yahruba laa yamiina calayhi taas oo waxay isku waafaqeen haddii ay qasbaan oo uu dhaartay inaanu ka baxsan way qasbeen dhaartii bay ku qasbeen dhaartaasi ma guntamin oo kafaara laguma laha dhaar guntamaysa ma aha ina waa mukrah waa ruux la qasbay marka wixii ikrahana waa tii laynaga dhaafay culimadu way isku waafaqsan yihiin dhaartaa ay ikrah ku dhaariyeen inaanay isaga ruuxa kafaara ugaba imanayn oonay laazim ahaynba weye marka arrintan xudayfe iyo aabihiina isaga wuxuu kaba dhigayaa dee arrinkani iijaab may ahayd oo waajib ma aha in de haddii cahdi ruux lagaga qaado jihaadka ha tegi ama maca alimaam iyo de laba jihaad iyo dee qaa'idkiis iyo naa'ibkiis iyo taasi ruuxii ma laazimaysa cahdi lagaba qaadee laakiin rasuulka ilaahay baa salawaat ullaahi wasalaamu caleyh si aan meelaha laba odhan asxaabtiisu cahdigay buriyaan waa asxaabtiisu isaga maaha isaga waa kuwa iyaguba uqiray asxaabtiisu cahdigay buriyaan oo balankama oofiyaan iyo waxyaalaha dad ceebaynaya anay meelaha u odhan ayuu yidhiba bal matalan dee waanu oofinaa bal matalan adigu taas buu yihi ee muhimku baabka waxay noogu sugan dee waa cahdigo in la oofiyo bal halkaas uu gaadhay iyadoo ay muslimiin yihiin gaaladiina kollay dee naftooda siay ugu badbaadiyaan cahdigaaga laba galeen ayaa rasuulku yihi aan cahdigii oofin oo dee cahdigii aan xaaladan oo kale ahayna in la oofiya aad u sii adkaanaya dee ilahay baa inayna amro waafu bilcahd ina alcahda kana mas-uula baabu gazwat laxsaab kolley caawa galabtan aada u mashquul ahaa cashar kintan buu inoogu joogaya wallahu subxaana watacaala aclam